magaalada baydhabo ayaa waxaa maanta lagu qabtay kulan wadatashi ah oo looga hadlayay qorshaha isbeddelka qaranka kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgelay agaasimaha wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya wasiiro ka tirsan koonfur galbeed iyo agaasimaha wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed oo dahfuray kulanka ayaa waxa uu ka warbixiyey muhiimadda uu kulanka bulshada soomaaliyeed u leeyahay civil society-ga iyo dhammaan intiiba mayl araaye arrimaha oo laku waraysadow deegaanada koonfur galbeed wala horumarinta intiiba laku waraysa afartaas bere maha ka koowmaaso laakiin wasaaradda qorsheynta ee dowladda koonfur galbeedya yasii kaabaas haddii ilaahay era may kala jara doonee tiima may jara oo afar degmi ilaa afar degmi kukooy yaahan iyo biiro doonaan tiimkaas oo yoona degmooyinkaas baahiyido iyo walaasha oo mayla raayis yoona ku warbiyo ilaa iyo hadda may la sheegay afar tiira muhiim ee laku hadale leeri oo inka horreeyay maamul wanaag maamul wanaag hob leer oo ku hadale hob leer usuba afar beris karaaf afar sana qaade hob geeka boy ka doode leer tan kale tiirka labaad leeri dhaqaalaha